wareegga labaad markii ay saddexdii musharax ee ka soo gudbay wareegga koowaad ee kale ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo helay sagaashan iyo toddoba cod madaxweynihii ka sii horreeyey sheekh shariif sheekh axmed oo helay afartan iyo lix cod iyo sidoo kale madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo uu isna helay boqol siddeetan iyo afar cod lana filaya in loo gudbo wareegga saddexaad ayaa waxaa tanaasulay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo isagu ku soo haray tartanka labada qof inuu ka haray tartankii kadib markii uu hambaliyeeyey madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo dadka soomaaliyeed dhammaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dalka soomaaliya ku nool guud ahaan maamulada maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedina waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagarla'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah mar kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aadaa umahadsantihiindaqiiqada gudahood waxaa isla goobta lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dadka oo danta dalka dhaartaasi kadib ayaa isla goobta waxaa hadal aan sidaasi u dheereen oo uu jeediyey madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo uu ugu mahadceliyey mudanayaashii doortay isagoo ka dhawaajiyey in tani ay tahay bilowga soomaaliya oo furayso bog cusub waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbadaldoonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuq maasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda cor value ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido inaan caddaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino o aan caawinno insha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha midowdo waa mahadsantihiin walaalayaal doorashada soomaaliya ayaa maanta waxay ahayd mid xiise gaara u lahayd mudanayaasha labada aqal ee kan hoose iyo kan sare oo markii ugu horreysay soomaaliya ay yeelanayso oo ka koobnaa saddex boqol labaatan iyo siddeed mudane oo wareeggii hore u codeeyey koob iyo labaatan musharax sida uu qabo xeer hoosaadka iyo dastuurkaba waxaa wareegga labaad u gudbaaya afar musharax oo kale ah xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo sheekh shariif axmed cumar cabdirashiid cali sharmaark waxaa xusid mudan in wareegga labaad ay u soo baxeen afar musharax oo kale ahaa madaxweynihii hore ee xilka ka degayay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynihii ka sii horreeyey sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale ra-iisul wasaarayaashii maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaase wareeggii labaad ka haray inuu u soo gudbo cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore oo sheegay inuu tanaasulay kadib markii uu noqday qofkii ugu codka yaraa taasi oo keentay in saddexda musharaxee tartanka isugu soo haray ee laba oo keliya u soo gudbaan wareegga labaad islamarkaasina midkood oo ahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu tanaasulay taasi oo ka dhigtay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku guulaysto xilka madaxtinimo ee soomaaliya muddada afarta sano ee soo socota